بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الإمام أبو شجاع رحمه الله فصل في المسح على الخفين wuxuu u fasal yahay uu baab yahay labada khuf oo la masaxo hadda khuf anagu mac kale uma naqaano iyo wixii lamida oo jawrabeynkii wixii lamida wey shiikhu wuxuu yihi raximahullahu walmasxu in la masaxo oo biyaha gacantoo qoyan la taabsiiyo masaxu waa gacantoo qoyan in shayga la taabsiiyo calal khufeyni khufeynka oo lugaha la geliyo jaa-izun waa kii bannaan weeye waa shay bannaan weeye isagu jaa-is oo ka cabiray laakiin culimmadu waxay ka cabiraan in lagu camal falo inay weliba sunno tahay oo xoog badan tahay si loo muujiyo ahlu bidcada diidano sida raafidada oo kale laakiin iskama bannaanee waa shuruudu leeyahy bihalaathati sharaa'ida saddex shardi uu ku baaha uu ku bannaan yahay shardiga ugu horeeya an yabtadi-a inuu bilowdo lubsuhumaa labada maaragtay khufeyn ama wixii lamida in la lebisto bacda kamaali tahaarati qofkii oo dahaaradiisu markay kaamil noqoto kabacdi maalan hadduu weyse qabo markuu weysadii dhammeeyo oo labadii lugood oo wada dhaqo markaas kabacdi iyou gashanaya oo waxay leeyihiin culimmadu hadduu intuu intii dhammaa usoo wada dhaqo lugta midigta markau dhaqo ou sigisyadii lugtii midigta heed geliyo haddana lugtii bidixdaha markau dhaqo ou sigisyadii geliyo ama qufkii shardigii ma dabaqino bacda kamaali dahaara ma gelino cagta midigta wuxuu geliyey dahaaradii oo naaqisa sidaa darteed waa inuu bixiyo ee markaas markuu lugta kale ou dhaqo labadaba waa inuu geliyo wa an yakuunaa inay ahaadaan labadii khufeyn iyo wixii lamida saatirayni kuwii asturo oo qariyo oo limaxalli qasli lfardi meeshii awal faradka la dhaqi jiray oo minal qadameyni qadameynka ah inuu maaragtay ou meeshii asturo oo qadameynka maxagal dhaqaayo lugaha xata alkacbeyn soomaan ilaa anqowyada ilaa intaa waa qofku inuu gaarsiisan yahay hadduu aqowyinka uu ka hooseeyo markaas masaxiisu ma bannaano shardiga saddexeedna waa an yakuunaa inay yihiinoo mimaa yumkinu waxay suuragal ay tahay tataabuculmashi socodka israacraaciisu calayhima korkooda macnaa wax fudud waa inay yihiin bahlo dhagaxyaal ahoo cagtaba aan la qaadi karin haddii aada soo qaadato oo maaragtay hadhowba qofka uuna soco karin oo waxay leeyihiin markaas masaxeedu wax faa-iidaa ma lahan ilaa isla hadeeru iska siibaa qoftu wax sahlan oo qaado karo oo fudud waa inuu gashado hadduu bahal saddex shan kiilo ah oo maaragtay cagaha uu ku xirto hadhow dee maba soco karo wey wayamsaxu wuu masaxayaa halkaa marka shuruudiis marku ka soo baxay ayuu halkan wuxuu ka gelayaa marka muddada la masaxayo oo qofka uu muddada uu xor oo u yahay oo maaragtay khiyaar uu leeyahy inuu masaxdo oo xadow leeyahay wayamsaxu wuu masaxan karaa almuqiimu qofka negi oo safar ahayn yowman waleylatan hameenay dharaar afar iyo labaatan saac u gasho karaa oo haddaad salaada subax intaad u weysasta aada gashatid ilaa salaada kale subax ma garatay waqtigii laga gaaro ma garatay waa masaxan kartaa haddaadan dee iska siibin wahay waalmusaafiru qofka musaafirkaana wuxuu masaxan karaa halaathata ayaamin saddex dharaarood bilayaaliyihinna maca layaaliyihinna hamiinadooda lala qabo ma garatay maca layaaliyihinna macnaa hamiinadoodii lala qabo ayuu masaxan karaa idan hadda muddadii musaafirkana waxaa weeye hal saddex dharaarood iyo saddexooda hamiin musaafirkana waa yowm iyo waleyla haddana markaas wuxuu kuu sheegayaa goormou bilaabanayaa marka muddada goormaa laga bilaabaya ma markii la weysaysto mase marka ugu horreeya xadado wabtidaau lmuddati muddada maaragtay bilaabashadeedu haa waxba qadaran kaa-inatun waxay ahaanaysaa min xiini yaxduhu yuxdihu markuu xadado oo weysadu ay ka jabto bacda lubsi lkhufeyni khufeynka markuu labisto kaba soo qaad salaadii subaxa u weyse qaatay salaadii waa tukaday marka ugu horeeya weysada ka jabto waxaa dhici karta salaadii subax hurdo inuusan ku noqon inuusan musquul gelin oo uu ka shaqaysto ilaa duhurkii oo weyse qaboo ku tukado laga yaabo casirkii inay ka tabto ay ka jabto weysadii markaa weysadii ay ka jabto waa uu markaas weysaysanaya markuu weysaysto meeshuu lugihii ou dhaqi lahaa khufeynka ayuu masaxanayaa ilaa isagoo daahir oo bilaabay hadhow berri casirkaas kale ayay ka dhammaanay sababtoo ah weysadii maray ugu horreysa markaas ugu horreysa mid kale waxawaye salaad subax markuu kasoo noqdaba hurdow qalab siiya ama musqushow gale saba maaha markaasay ka bilaabanaysaa weysadu ay ka jabto aroorta horaaba way uga bilaabanaysaa saasuu ku leeshe marka hadda waxaan sheegnay ninka musaafirkaana inuu muddo leeyahay ninka muqiimkaana uu muddo leeyahay haddii xoogaa arrintii isdhex gasho oo qofkii matalan asagoo ku talagalay muqiim ah oo muqiimnimo ku talagalay oo muqiimnimo ku masaxdoo safray ma muqiimnimadii horaa loo xisaabaa mase safarkan oo ku dhex jiro ama isagoo musaafiraho uu masaxday oo saddex maalmood iyo saddex dharaarood iska leh isla markii u nagaaday ma muddo muqiima loo xisaabaya mise muddo safar minhaajka kuu kala sheegay sheikha kuu kala sheegay fa in masaxa marka haddii uu masaxdo uu biyo qacanto biyo maaragtay qoyan oo ku taabto fil xadari isagoo gurigiisa jooga saaku asagoo xadar ku talagalay inuu joogo ayuu khufoonkii masaxay iyuu gashaday huma saafara markaasuu safray safaraa kusoo dariyey isagoo muqiima ayuuna oo maaragtay oo gashaday ow masaxa wuxuu masaxay fi safari isagoo musaafir ayuu masaxay huma aqaama waa nagaaday haddii ay saas noqoto ataama wuxuu taam yeelayaa laba gooraalaba masxa muqiimin qof muqiima masaxiis oo qadarka yaraa la qaadanaya marka maadaama wixii ay isdhex galeen wuxuuna awal ay ruqso ay ahaayeen qadarka yar baa la qaadanaya halkaana shiikhu wuxuu kaga galay wax la yidhaahdo mubdilaatulmasxi masxiga waxa buriyey marka ugu horeeya sida kitaabku yaha ayaan u akrinayna wayabdulu lmasxu masaxa waxaa yabdulu lmasxu masaxii wuu buraa bihalaathati ashyaaa saddex shay wuu ku buraa bikhalqihima bikhalcihimaa haddii la siibo masaxi waa buraya cuntada kabi iska shita xataa adoo weyse qaba hadhow weysadu hadday kaa joogto ma masixi karta biitifaaqi alculamaa ee waxaa laysku khilaafsan yahay weysadaasu markaas aada weysatay mabaabe-e oo weysaadii waa kuu jirtaa mase weysadu ma baabe-aysee si adaad isaga ahaan waa iska gashaan weyse baabaeysa laakiin marka dambood aada weyseysanayso weysadu kaa jabto in lugaha la wada dhaqaayo waa laisku waafaqsanya laakiin haddaad iska siibto muddadan kuu dhammaan saddex qowla ku jira waa noo imaan doonta qaar waxay ku leeyihin weysadii waa kaa burtay hadhow weysada soo cusboona qaar waxay ku leeyihin lugaha keliya dhaq qaarna waxay ku leeyihin lugana walaa dhaqi mayside waa sidoo adigoo madaxaaga inta masaxda weysadiiyo kuu dhowran aada dabliyeeri tagtoo timihii lagaa jaray marka wax mashaakila ma laha qowlkaasaa ugu xoog badan haye wayabdulu lmasxu bihalaati ashya ayuu ku buraa bikhalqicihimaa in la siibo wainqidaai lmuddati muddadii oo dhammaato waqtigeeda haddii ou dhammaado muddadii khalaas iyo wamaa yuujibu lqusl qubays wax waajibay hadduu yimaado ninkii waa isku junubay ama xaaskiisa u galmooday ama gabadhii intoo kalaa ka dhacday mase caado ama nifaaskiibaa u yimid intaasuba haddii ay dhacdo waxa weeye markaas qubayskii marka waa waa waa lsia waa la siba waa la qubaysanaya nacam haye raacdadiiyaa noo harta marka raacda reebkiyaa noo haray marka awalan masxu cala alkhufeyn wuxuu farac ou ka yaha ou la socdaa wuduu'i ilaa baabku baabku ku tacalluqo inaad barato waa laga maarmaan masxu cala alkhufeyn wuduu'i ou la socdaa oo meeshii cagta laga dhaqi lahaa ayaa haddii xaalad kale ay timaado ayaa cagti waxay saga gaabsanaysaa inaad masaxdo waana shay mashruuca oo ku tusinaya diintan islaamka yusrigeeda iyo fudaydkeeda iyo dadka inay maaragtay dhibaatada iyo xarajka in laga zuuliyo diinta loo fududeeyo oo umuuraha loo sahlo oo mar waxaa keeni kara biyahaaba iska yarba oo mar kasta biyo lagu dhaqo lama arko sida baadiyaheena aan joogno berigii hore marka ninka hadduu khufeynka iska labisto biyo badanaa u dhaqaalooba sooma biyaha badankooda lagu haqaa soo maaha mar hadda qabowgaagaan joognaaoo mar kastaba cagtii lama sii dhaqi karo dadka haddana shaqaalaahoo meelaha dhibka badan ka shaqeeya sidoo kale oo iyaga markaas shaqaba ku jiro meelo markaas munaasaba aan helaynin marka xaalaadkaas oo dhan ayaa marka loo fuudeyna marka waxuu farac ka yahay lubsul maaragtay qasligii oo lugaha la dhaqaayay ayaa la takfiifiyo bacd al axwaala waxaa laga dhigay in lugihii la masaxo haddii wax sigisyo ama khufeyn wax lamida ay ku jiraan taasina waa taysiirka shareecada ku tusinaysa kolley waxaa kaloo raaci doono oo sharciga ka sugnaaday markay cimaamad u xiran tahay marana daruuriya noqon kartaa sidii qof dagaal ku jiro oo kale koofi bira iyo maaragtay baashaa lasaga celiyo rasaasta ama waxyaalahaas oo kale miqfarka madaxa ku qaba ama cimaamad si xoog le ay ugu xiran tahay ama dhaxan ama axwaal maaragtay yacni markaasoo kale iyadana waa soo arorta nafsigu cimaamada oo masaxay xibnaha kale haddii dhaawac ou gaaro iyada lafteeda oo kab iyo uu sameyn yahay ama maaragtay dhaawacii maaragtay wixii la tolay iyo maaragtay lamaad iyo wax ay saaran yihiin oo maaragtay wixii lagu xiri jira gacanta iyo faashadi iyo lagu xiro iyadana waa xaalad kale waxaasoo dhan marka masax ayaa maarata ku iman kara kullu haada waa min taysiir shariica wey daliisheedana qur-aankana waa laga daliisho karaa si imaam shaafici uu sheegay sunnadana waa ku sugnaaday qur-aanka daliisheeda waxaa weeye qiraa'ada ku tidi wa arjulukum ila alkacdayn ilaa laba qiraa'aa jirta yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum waydiyakum ila almaraafiq wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum wa arjulakum waa qiraada maaragtay xafse ay akriyaan waarjulakum binasbi camar idan culaa shaadibi laakiin abi camar iyo keyrkiis maxay akrinayaan waarjulikum qiraa'adaa jarta ah ayaa waxay ishaaraysaa in lugaha la masaxayo oo biru-uusikum bay ku cadfan tahay waa goorma idaa kaana hunaaka khufun ow jawrab cala alqadameyn haddii uu saarayn axaadiidtana waxaa ka mid ah jariir bin cabdillaah albujali inuu maaragtay ou lugaha uu masaxday markaasaa la yidhi ma masaxanaysaa lugaha markaasuu wuxuu yidhi maxaa u masaxan waaye ra-aytu rasuul lah sal alla alayh wasalama baala uma tawada-a waxaan arkay rasuulka oo kaadiyey oo weyse qaatay wa masaxa calaa khufeyhi labadiisa qof masaxa acmash wuxuu yidhi ibraahimu nakhaci wuxuu yidhi kaana yucjib xadiiska muslim bukhaari wariyey kaana yucjibuhum hada alxadiid xadiidkaas taabiciinta iyo aaday u jeclaayeeno lianna islaama jariir kaana bacda nusuuli lmaa-ida jariir islaamnimadiisu waxay ahayd suuratulmaa-ida markay soo degta oo qaara waxay dhahayeen masax calal khufeyn suuratulmaa-ida nasakday saas darteed imaamu shaafici ibnu taymiyana waa ku raacay waxay diidaan in la yidhaahdo qur-aanka ayaa sunno nasakha xilin qur-aanku sunno ma nasakho haddii sunnada sunno kale unbaa nasakhda soo maa sunnada sunno kale ayaa nasakha haddii uu qur-aanku ou caddeeyana sunno kale oo nabiga uu leeyahay calayhi salatu slam ayaa sheegaysa haddii kale qof walba wuxuu dhihi laabudha imaamu shaafici markuu xadiid arko waxaa dhici kara aayadaas inay nasakhday oo qur-aanka laysku tacaarubi laha sheikhulislaam ibnu taymiya waa ku waafaqeen raximahullah marka aaday u jeclaysay halkaasu waxay ogaadeen maadaama islaam jariir islaamkiisa oo bacda nusiil maa-ida oo ahaa inaan xukumkan masix calal khufeyn inaan la nasakhin oo haabit ou yahay nacam haye horta culimmaduna waa ku ijmaaceen xadiidkiisana waa mutawaatir xasan albasri wuxuu yihi xadathanii sabcuuna min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam annahu masaca alqufayn toddobaatan saxaabada ka mida waxay ii sheegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu labadiisa qof masaxay ibnulmubaarak wuxuu yidhi cabdullahi almubaarak laysa fi lmasxi cala alkhufayni bayna asaxaabati ikhtilaafun saxaabada khilaaf u dhexeeya lama arko dhexdooda maaragtay masxigu wa huwa jaa-is imaam axmed waxau dhahay nafteyda waxaan ka dareemaa lama arko oo shaki in khufka la masaxo sababto waxau dhahay fiihi arbacuuna xadiidan can nebiy sala allau alayh wasalam sagaashan xadiid xadiidka waxaa loo tiriyaa saxaabi kasta hal xadiid hadduu isla yahay oo konton saxaabi ay wariyaan konton xadiida la dhahaa saasaa loo tiriya xadiid min jihati saxaabiya laga tiriya nacam shiicada ayaa diiday ayagana khilaafkooda de walba waa dad oo sunna diid aho mardadabaan ah wax qiimo kuma fadhiyaan sidaa darteed waxaa fiican in lagu camal falo culimmadu caqaa'iday uga hadlaan say u burhaaniyaan shiicadu waxa ay ku tagtay inay baatil tahay ilaa shayga xataa isagoo fiqi iyo axkaam haddii la inkiro baabulcaqiidu marka dambe soo gela marka imaam adaxaawi caqidadiisa waa ku sheegay wanamsaxu cala alkhufeyn wanara almasx cala alkhufeyn sababtoo raafidlada iyo waxaasaa diidan marka in la burhaaniyo oo la caddeeyo haye shiikha marka aan u galno marka baabkiisa walmasxu cala alkhufeyni in khufeynka la masaxo jaa-izun waa bannaan marka jaa-is waaba ka weyntaho maadaama dad mubtadicaa ay khilaafeen oo ruqso ilaahay ayna siiye ay tahay in la qaataa afdala gaar ahaan duruuftan qabowga dhibka badan qofkii meelo adag iyo waxyaalaha ka shaqeynaya haddaa ka cabsanayso biyihi inay kugu yaraadaanoo biyahaaga aa dhaqaalaysanaysid iyo tan hadda kutubaa kuma arki laakiin oonkii baadiyahana waa ogaa marka waa nooc aniga haadaa min min cindiyaati ana sababto oonkii baadiyahan ogahay waan soo maray inaan biyo la arkin qofka reer baadiyahana dee cagtoo cagacadoo soconaya biyaha inta xibnaha kale lagu weyse qaato iyo cagaha inta lagu weyse qaato cagaha biyo badan marka cagihi kuu dhaqaalooba marka biyihii cagaha kuu dhaqaalooban marka baraashada waxaa dhici karta saddex ber inay kugu filnaato nacam marka jaa-is waa ka xoog badan yahay siday culimmadu leeyihiin waa sunno weyn oo weliba ahlu bidcada in maaragtay ay saxta lagu burhaamin wuxuuna ku bannaan yuri bihalaathati sharaa'ida saddex shardi shardi ugu horeeya waxaa weeye an yabtadiya inuu bilowdo lubsuhumaa labisasadooda bacda kamaali tahaara adoo weysadii dhammeeyey oo labadii lugoodba dhaqay haddaad qubaysanaysana intaad qubaysato janaabadii ka qubaystay weysana qaba oo labadii xadadba ka daahira inaad gashatid oo weliba waxaan idhi haddii oo intuu intii kale ka dahaaro qaato lugta midigta markau dhaqo ou gashado haddana lugta bidaxtii kale ou gashado waxaa laleeyahay may shardigii ma aada buuxino bacda kamaali dahaara ma aada gashane sug inta labadaba aad ka wada dhaqdi taasina daliilay leedaha xadiiska saxiixun ku yaalla oo muqiirun shucba wariyey qaala wuxuu dhahay kuntu maca nabiyi sala allahu calayh wasalam daata leylatin fii masiiri nabiga calayhi salatu slam ayaan hamiin la socday asagoo socda oo safar ah ama duulaan ah fa afraqtu calayhi min alidaawa buraashadii ayaan biyaha ugu shushubay oon u weyseeyey ifraaq waa shushubidda ma garanta faqasala wajhahu wa diraacayhi wejigiisa iyo dhudhumadiibau dhaqay macnaa lug madaxiina waa masaxay markii aan maartay fa ahweytu lianzaca khufey markaasaan waxaan u foorarsaday inaan labahda khuf aan ka siibo fa qaala dacahu fa innii adkhaltuhumaa daahiratayn faraha ka qaad anoo weyse qaba aan geliyey halkaasaa marka laga qaatay adoon markii hore weyse aan qabin haddaad gashato markaad soo gaarto waa siibaysaa maahane waa inaad adoo weyse qabo weysaadu kaamilta aada gashatid taa daliilkeedu marka waa daliil ka shamsi fii raabicati nahaar ah layskuma haysto tan kalena waa an yakuuna inay ahaadaanoo saatirayni kuwa asturaya limaxalli qasli lfardi meeshii maaragtay faradka loo dhaqi jiray oo booskii faradka loo dhaqi jiro min alqadamiina waa inay asturaan taasina waa macquul meesha hadday makshuuf tahay ma lama masaxa waa in la dhaqo tan saddexaadna waa an yakuunaa waa inay ahaadaano mimaa yumkinu waxay suuragal tahay tataabuculmashi socodka israacraacintiisa caleyhima wax lagu soco karneed laakiin dhagax hadaad lagu agasho aada dhaqaaqi karin maxaa ka faa-iidaa walba xalooyus yusri baa looga jeeda wixii cusra haddii ay keenaan wax faa-iidaa ma laha halkaas marka shuruudihiisii ayaan uga soo baxnay halkaana waxaan gelaynaa muddadiisii wayamsaxu lmuqiimu wuxuu masaxaya yowman waleylatan ayuu masaxaya uu khiyaar u leeyahy waalmusaafiru musaafirkuna halaatha ayaamin bilayaaliyihinna bilayaaliyihinna saddex ayaamood oo hamiinadooda wata ayuu sabxaya waxaana u daliila caa-isha xadiid muslim oo wariyey ayaa caa-ishaa la weydiiyey waxaa la yidhi qofka nooga waran waxay tiri cali kac soo weydiiyey asagaa nabiga ka hari jirin saxaabada nin walbaa ikhtisaasow lahaa wixii axwaasha beydka iyo ku saabsan caa-isho qof uga badiya ma laha walidaalika ibnu cabaas markii salaatuleilka la weydiiyey caa-isha khabiirkuha soo weydiiye saxaabada siay tawaaducooda feeri markii khufeynka la weydiiyey waxay tiri nabiga asagaa safar jira calina kama hari jirin caa-isha radi allahu canhu kaco asaga soo weydiiy iyadoona la ogyahay xoogaa gabar iyo dumaashiyaalkeed waxaa ka dhexeeyey inay ka dhexeeyeen laakiin sida kale dad diinta isku jecel inay ahaayeen waxay tiri waxaas waxba ka dhiganina waa gabar iyo seediyaalkeed waxaa ka dhexeeya unbaa naga dhexeeya wax qiimo le maahan dhijta caaisha nacam cali markii la weydiiyey wuxuu yihi jacala rasuulu llahi sala allau alayhi wasalama wuxuu u yeelay halaatha ayaamin walayaalihina lilmusaafiri saddex maalmood iyo haminadu musaafirka wa yowman waleylata lilmuqiim waxaa kaloo isagana xadiidkiisa safaan binu xasaan amarnaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam idaa kunnaa safaran an namsax cala alkhufayn inaan masaxno saddex dharaarood iyo hamiinadooda wa anlaa nansicahaa ilaa min janaabatin inaanaan siibin ilaa janaaba inagu dhacdo maaha muddadaas dhexdeeda laakiin min ghaa'idin wa bowlin wa noom la qaa'id iyo bowl iyo wixii waysada jee looma siibaayo ee waa la masaxaya marka idan muddada axaadiidtan adiga hadday daruuro timaado sida xoogaa axaadiid kale oo adiga un xasan noqonaysana maaragtay laga fahmaayo oo masalan dadkii duulaanay ku jiraan ama qofkii cabsiyo ku jiraa daruuro haddii ay timaado waa laga badi karaa sida sheekhu islaam uu xaqiijiyey axaadiidna xoogaa qaarkood maanta ma arkaysaa laga fahmayo oo bacd alaxaadiid maanta ma arkaysa laga fahmaayo oo wuxuu yihi nabigu anas oo marfuuca wuxuu ka wari idaa tawada axaduku walabisa khufeyh falyamasax calayhima walyusalli fiihima walaa yakhlaxhuma in shaaa ilaa min janaaba marka markaas waxaa lagu fasiraa min xaysu esh aldaruura markay daruuro ay jirto oo qofkii oo maaragtay uusan siibi karin oo socod iyo rafaad iyo waxyaalahaas uu ku jiro taasaa marka lagu fasiraya nacam haddana wuxuu usoo galay muddada goormaa laga bilaabaya marka wabtidaau lmuddati muddada oo yoom iyo leyla haddii ay tahay ama halaata ayaam walayaalihina lilmusaafir adeeta goormaa laga bilaabaya wabtidaau lmuddati muddada waxay ka bilaabeen min xiina yuxdisu marku xadas ou ku dhaco oo macnaa oo weyse jab ou ku dhaco bacda lubusi lkhufeyni khufeynka markuu labisto oo anaga marka hore sheegnay oo qofaa intuu subaxdii weysaysto oo lugihiisa dhaqoo khufka ou gashado oo hore shaqadiisa uga kalaho ilaa duhurkii casirkii weysadiisa wada kara midaa isla marka intuu soo noqdo baagamudaas hariirta qalaf isaga siinayo mid awalba caloosha laga haayay musqushii gelay khalaas kaasna waqtigaasay uga bilaabana kii kalena waqtiga dheer uga bilaabana ko haye culimo qaarna waxay leeyihiin markau masaxday ka bilaaban saas culimada qaarkood yiraan fa in masaxa haddii uu masaxo marka fi lxadari isagoo maarta jooga huma saafara ou safro ow masaxa ou masaxo fi safari isagoo musaafira huma qaama ou nagaado laba gooraba atama masxa muqiimin nin muqiima masaxiis oo yowm iyo waleylo ah maalin iyo hamiin ah ayuu masaxaya khufkau sheegay laakiin jawrabka in la masaxana waa sugnaatay min xadiid almugiirat bnu shucba oo abu daawuud iyo tirmidi ay wariyeen ana nabiya sala allahu alayh wasalam masax cala aljawrabeyn wanacleyn inuu masaxay jawrabkuna waa sigisyaalka iyo dadkuna hadda harag ma wada heli karaan xadiidkan waa ansaxay saxaabo badanna waa ka sugnaatay cali iyo maanta ma arkaysaa saxaabo aada u fara badan abu umaama iyo keyrkooda cumar iyo xataa laga sheegay inay joobarka masaxdeen hadda wax farqiyaho u dhexeeya lama arko cagti waa asturantay dif-ina waa faa-iideyneysa waana loo baahan qof walbaa hadda harag ma heli karo marka ayadana markaas dhib ma lahan imaam axmedna inay banaanta ayuu ku tegay iyo culimo badan risaalo waxaa jira qaasima oo qoray axmed shaakir isaguna uu tacliiqiyey albani saddexdaas isu daba kaceen oo culmo oo zaman isu dhow ahaa albaniga hadda maaragtay labadii kun muu dhinta muse mse kun iyo sagaal boqolan marku dhintay ya kun iyo sagaal boqol sagaashan mse labadii kun oo dhintay mase labadii kun iyo kowgi taqriiban axmed shaakirna isagoo kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii meelahaas oo dhintay meelahaas dhig oo lixdankii ma soo gaarin qaasimiinoo xoogaa oo ka horreeyey intuba adiga waxay taxqiijiyeen oo xadiid badan iyo aathaar badan ay keeneen mascal jawrabeen inay banaan tahay culimmada maanta joogta oo muxaqiqiinta oo dhanna waa iftoodaan marka iyadana in la isku dhibo maaha haye halkaas markaan marayno sheikuu yihi wayabdulu lmasxu masxu wow buraa bihalaati ashyaa saddex shay bikhalcihimaa haddii la siibo waa uu burayaa marka oo haddaad iska siibtid hadhow ma masixi kartid laakiin taas waa laisku waafaqsan yahay sigsi waa iska siibtid haddana waa gashatay marka dambood weyso aada maanta ma arkaysa aada weysaysanaysid dib uma masixi kartid laakiin waxaa laysku haystaa weysadaan hadda qowl imaam shaafi wuxuu leey waa jabtay qowlka oo isaga uu leeyahayna waxay leeyahay ma jebin iyo laga haldhaqa iyo culimo kaloo badan xasanulbasri iyo keyrkiisa wuxuu leeyahay walaa laga la dhaqin maayo walaa lasoo weysaysan maayo waa kuu jirta waxay lamid tahay adoo maaragtay madaxaan inta lagu jaray soo masaxay saanay ku taala xataa qaasim wuxuu leey madaxda intaad masaxdo aada soo jaratid ama aada xirtid weysada kaa jebi maayo shuu farqiga u dhexeeya marka xadiid hadda kusoo aroroo la yiri haddii sigsyaha la siibo lugaha hala dhaqo ama hala weysaysano ma jiro khalaas marka asalkaa lagu qaadaya taasaa ugu sahla tan saddeed tan labaadna wainqidaau lmuddati muddadii oo dhammaatay muddadii masax hadday kaa dhammaato waa buray macnaa waa buray iyaga waxay ka wadaan mathalan mathalan duhurkiyaa weysaysatay shalay salaada iyadoo lagu jiro waktiga salaada lagu jiro kowdoo rubac dhiman kowdoo toban dhiman salaada iyadoo lagu jiro aad weysaysatay ay weysadii kaa jirto adoo lasoo labistay waa masaxatay duhurkii salaadii kowdiio rubac dhimanaa gashatay kowdii rubac dhiman salaada toban daqiiqa iyo dhowr toban daqiiqa lagu tukada soo maha dhexbartanka salaadii adoo ugu jira aa muddadii dhammaatay shaafici waxay ka dhahan salaadaadi baadil waxba kama jiree maaragtay orod intaad iska siistid lugaha soo dhaqo markaas salaaddii waa kaa jabtay maadaama muddada ay dhammaatay laakiin culimmadu waxay leeyihin waana raajix haddii muddadu ay kaa dhammaato weysadii ma burayso marka ugu horeeyoo xadadto aa qofka siibaysaa oo dhaqaysaa ilaa inta weysadaas ay kaa jabayso waa kuu jiraa masxaagii waa kuu jira ilaa tan waa dhib salaadiyaa ku jirta xadadna kaama imaanin muddadiiyaa saacadii kugu dhammaatay yalla intaa noqotid hoos aad xaraj waa marka taas beri anigoo nin ka hadlaayo kuweyd inoo joogana ka maqalnay marka sheekh cuthaymiinna asharxulmumtic aaduu masaladaas maarata ugu soo qaatay ibnu taymiya culammada waxay doorteen inaysan burinayn marka ugu horeeya oo weysadu ay kaa burto markaas unbaad marka aada siibaysa ood masaxaysa wa ilaa marba hadday weysadii kuu dhowran tahay muddadii yaa dhammaata adoo salaadii ku jira salaad dib uga carar wax daliila ma laha yirahda marka yusriga wax ka fiican lama arko nacam wamaa yuujibu lgusla qubays wixii waajibiyana waa buriya tan waa sax way layskuma haysto xadiidkii safwaan bnu xasaala u daliilaho anlaa nansica ilaa min janaabatin idan marka wax waaji qubays waajib hadday yimaadaan qofkii waa la siibaa waa la dahaaro qaadanaya nacam halkaa waxaa nooga dhammaaday almasu cala alkhufeyn ilahi xaqanoofiy faslun fi tayammumi gogobaysiga ama booraysiga caradii loo qasay ayuu u baab yahay wuxuu yihi shiiqu wa sharaa'idu tayamumi tayamumka shuruudiisa oo carada lagu booraysto khamsatu ashyaa'a saddex shay waa wujuudu lcudri cudur kuu baneeyo waxbaan ka booda ya ha faslun fi tayamumi wa sharaa'idu tayamumi khamsatu ashyaa'a waay midda ugu horeysa wujuudu lcudri cudurdaar in la helo oo wax kuu baneey macnaa ilaa biyihii baa asale bisafarin cudur bisafarin lagu helo cudurkaas waa safar ilaa safarku waxyaalaha oo mubiixa ka jira gaaraan haddaan biyo la ark ilaa safarku wuxuu halis u yahay biyo in la waayo laakiin iqaamaduna waa la mid oo maradin ama jiro shaaficiyada xoogaa waxay isku adkayen wuxuu leeyahy qofka muqiimka inuu biyo helaa u badan oo qaarar aqwaal waxaa ku jira haddii uu maaragtay booreysto waa soo celina iyo wax saas oo kale camal nacam laakiin marad safar iyo muqiim waa isku mid ee aayadda safarka way iska soo aroortay sababtoo ah qofka musaafirka qalad qaalib waxaa u ah biyo la-aan soo maaha ow maradin ama marad wa dukhuulu waqti salaati salaada waqtigeedu inuu galo waa in safar la helo macnaa biyo la-aan waa inay timaado way ama musaafir ha ahaado ama xaadir ha ahaado oo maradin ama jiro macnaa u suurageli weysa biyihii inuu isticmaalo jiradu labay noqon kartaa nin biyihii aan soo qaadi karin dhulka yaallo wax biyihii u keenana aan aan jirin way noqon kartaa waxay kalo noqon kartaa biyihii hadduu xibintii ku isticmaalo ama ku qubayso ama xibintii ku weyseysto inay xibintii fasas ay noqonayso maaragta ay hafroobayso ama infection hafroow aan dhihi jira haddaa rabta infection magaciisa waxaa la meesha haddii waxa ay infection ay qaato barbarato waxaa la waa hafroowdi soomaaliga saxdahay taas waa iyo wa dukhuuli waqti salaati salaada waqtigooda oo gala oo macnaha culimo badan oo shaaficiyada kun waxay leeyihiin tayamumku waa uru daruuro wey marka salaadu markay gashaa loo tayamumi karaa ma ahane barqadii intaa iska tayamumtid oo qur-aan iska akri hadda duurka iskama tukan kartid laakiin hadda culimmada niqaash dheera ku jira oo imaan doona laakiin marka hore madhabka siduu yahan u akrinayna waxaa kaloo ka mid watalabulmaa horta biyo inaad raadsid ilaa falam tajiduu maa anaa la yiri soo maa haddee biyo see lagu wey karo haddaadan raadin waa inaad raadiso biyo atar war ma jiraan biyo ood ogtahay wa tacaduru isticmaalihi ow macnaa waayo ow tacaduru isticmaalihi in la isticmaalaa aa cudurtoobay oo suurageli weysay waxay ku soo roobi kartaa biyihii xibintiia jiro looma isticmaali karo ama qofkuu keenaba ma laha mise waxaad u baahan tahaba adiga cabitaankaaga waa meel oo masooraha mare oo oo maaragtay oo lagu oomay biyahan haddaa isaga weysaysato ama ilmihii ha kaa baktinaayo ama naftaadii ama xayawaan muxtaramaha baktinaayo ma siinaysid markaas ma u gebaysanaysid waa maaragtay waa ku booreysanaysa carabta xataa gobi jira nin isagoo ooman nin intuu u yimid oo buraashadiisii biyo siiyey marka uu ku gabiyo u dhahay maaragtay biyihiisii u quuray ninkan uu siiyo uu ku badbaadiyey weysadiisii carabtaa ku gabi jira beedaas shicra maraa shicirka akri jira arki jira wa icwaasuhu biyihii inuu waayo bacda dalabi marku dalbo oo biyo weydka ay dhacdo nacam midda kale waturaabu daahiru caro daahir waa in lagu gebaysto alladii taasu lahu qubaaru boor leh madabka shaafici waxaa leeya carada weli waa inay boor leedahay l laakiin culamada waa arki doonaa shardi ma aha inay boor leedahay caro kastaa lagu gebaysan karaa fain khaaladow haddou dhaho jisun nuurad ow ramlun ama bacaad lam yajuz ma banaano saasuu leeya sheekh wa faraa-iduhu faraa-ishiisana arbacatu ashyaa wey faraa-isha uu ka koobayo muhiimka waa afar shay midda ugu koobaad anniyatu niyadii wey inuu niyeysto inama alacmaal binniyaad wa masxulwajhi wejiga oo la masaxo tan labaad wa masxulyadeyni maca almirfaqeyn labada gacmood oo ilaa xusullada sii weysada in la masaxo saas iyo madabka imaamu shaafici daliishooda iyo culimmada kale iyo daliishooda waan sheegi doonaa iyo wa tartiibo in la kala tartiibiyo oo wejiga laga bilaabo gacmaha lama saxo saas in loo wado niyaduna ay ka horeyso wa sunanuhu sunayaalkiisana halaathu ashyaaa waa saddex shay altasmiyatu bismi llah in la yiraahdo wa taqdiimu lyumna midigta in laga hormariyo cala alyusraa midigta in markii la masaxayo bidaxa laga hormariyo waalmuwaalaatu in la xerxariiriyo oy macnaa iska daba xigaan waladii yubdilu tayamuma tayamumka waxa buriya halaatu ashyaaa weeye maa abdala alwuduua wuduu wax buriyo wa ru'yatu lmaa-i inuu biyo arko fii gayri waqti salaati isagoo markaas salaad aan ku jirin adoo markaas booreysoo salaadii tuka raba ayaad biyo aragtay tayamumkaaga waxba kama jiraan wagabays waa weyseysanaysaa sia carabtira idaa jaa nahrulaahi badal nahru macqil nin uun baraag un biyo ugu jira dadka ku canshuura baliyaalku hadday buuxsadaan roob oo yimaado yaa baraagtiis wax ku fala iyo wartiisa oo u dhamaata soo maa marka haddii biyo la helo markaas awalna qofka ay ku qasabtay biyo weyto inuu gubaysto markaas waa la weyseysanaya laakiin bishardi inuu salaada uu ku jirin hadduu salaada uu ku jiro biyo arko salaada ka bix maa uu dhamaysana mana soo qaldayna sida saxiixa iyo waridatu islaamkaoo laga baxo walciyaadu billah nacam haye rogaal celintii baa noo hortay atayamum luqada waxaa la yidhahdaa alqasdu wax loo qasdaa la yidhahda soo maa tayamumka luqada ahaan carabta alqasdiyaa la yihahda sharci ahaanna waxaa weeye waa qasdi mucayana oo wahay oo waa maxay carada inta lasoo qaado in wejiga iyo gacmaha lagu masaxo meeshii laga weyse qaadan lahaa iyadoo niyatu dahaaran loo niyeysanayo marka qasad oo mucayana waay fatayamamu uqasta saciidan dayiban nacam tayamumku marka waxaa weeye weysadow la xiriira sababtu waxaa weeye waxa lagu dahaaro qaata oo salaada lagu banaysto horta waxa laga dahaaro qaato waxaa weeye waa xadath iyo najaaso najaaso waa la iska dhaqaa biyaha asal u ah waxyaalo kaloo waxyaalaha qaarkood daahir waana jira baab isaalati najaas waa noo imaan doona haddii biyo la waayana xadadka waxaa zuuliya tayamumkaa zuuliya taasina waxay kamid tahay yusriga shareecaday kamid tahay sida loogu baahan yahaba in maanta ma arkaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inaan biyo ku qaadano ku weyse qaadan ayuu noo jiday biyaha biyihii marka haddii la waayo ama la isticmaali waayo allah subxaana wa tacaala baab kaloo noo furay oo tayamum la yidhaahdo daliishana qur-aanka waayo falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciidan dayiba biyaha haddii aada weysaan caradaa u qasdoo ku dahaaro qaato nabiguna calayhi salaatu wasalaam asagana xadiidkiisa waa uu jideeyo wuxuu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wajucilat liya alardu maaragtay masjidan wa duhuura kullaha masjidan wa duhuura dhulka waxaa laga dhigay masaajid iyo dahaaro qaas salaad meeshay ku qabato meel kastana waa kuu masjid ku togo caradaasna weyse qaadi kuuta dadkii hore teemumka ma aysan lahayn meel kasta in lagu tukadana ma lahayn soomacaday sugi jireen annaka laakiin meel kasta qacamsaga siina allaahuma duruqda iyo waa laga fiicanya meelaha jidkala maraa iyo masaabisha iyo dadka qaarkood waxaa dhici karta iyagoo salaad meelaad ku qabato inay duruqda ku tukadaan taas waa laga fiicanya gaaraan salaadaha la jimci karo haddii ay tahay maqribka ama duhurka cashaha waktiyaalka oo aada u cariiriga intaa meelahaas xun ka tukan lahayd ibnu taymiya wuxuu leehay waxaa ka fiican adoo jamciya maqrabka intaad dib usoo dhigtid gurigaa ku tukan intaa dariiqo habal walba qaawan ay kugu joogsan lahayd sababto jamca waa mashruuc laakiin duruqda in lagu tukado mashruuc ma ama hadhow qaarba inay ku dilaanaba dhici karto haddiiba salaad salaad la jamci karo ay taho tiigan haddii tuhoo la jamci karo ay tahay mase casir oo kaataga ay tahana bal un meel la raadsado dukaamihii soomaalida iska bata adeer salligan dhigana iska dhigi karta meel kasta soomaalida muslimiinta dukaamo ku wada leh dukaamada dha masaajid jucad masjid duhuurana soo gelaya midalba salliyaa u yaala ayada lafteed wax weynay fududeysa berigii hore ma jirin meel un dukaan soomaaliya haddaa aragta adeer salli si haddaa tiraa meesha unba kuu dhigaa nacam marka waa nabiguna calayhi salaatu wasalaam sidaasuu noogu jideeyey waana taysiirka oo maaragtay shareecadeenna ayay ku tusinaysaa haye sheikhu marka wuxuu leeyahy wa sharaa'idu tayamumi khamsatu ashyaa wey wujuudu lcudru cudur in la helo oo cudurdaar kuu baneeyo ilaa tayamumku waa daruuro wey sababta lagu jideeyana waxay ahayd caaisha radi allahu canha ayaa waxaa ka luntay kuul oo dahab markaasi ay kuushii raadinteedii ayaa loo nagaaday dadkii biyola-aanaa ku dhacday taymuna markaa ma soo degin markaasay weysalaan iska tukadeen abuubakaraa lagu diro waxaa la arag caaisho gabadhaa nabigaa jecel marka kuushii dadka u xabistay dadkiina biyo ma haysato nabiga oo dhabteeda ku hordaay oo abuubakar u yimid oo si xun u qanjaruftay waxay tahay mana dhaqdhaqaaqi karo rasuulka inaan kiciyaan diida abuubakarna siduu maaragtay iyo xanuujiye wax la heli kara maan waana gabar yar mana dhaqdhaqaaqinay tahay rasuulka in hurdada kacan diidaya markii dambe aayatu teemu ay soo degtay usayd binu xudeer waxau dhahay baaraka allah fiikum ree abuubakar weligiin dhibaata ma imaanin ilaa idinkana faraj muslimiintana farajay u noqo ilaa markii la masabixiyo qur-aanaa kusoo degay iyo axkaam fara badan soo maa oo lagu been abuurtay haddana markaan waxaa weeye haddana qur-aanaa soo degay iyo maaragtay sharci ilaa qiyaamo saaca soconay ayaa soo degay marka qoys barakaysan ah radi allahu canhu arda haye wujuudu lcuduri cudur in la helo bisafarin safar oo marad lah marka safarkan shardi maahan cudurku waa biyoweyto ama marad waay ee safar maxaa loo sheegay ya waxaa loo sheegay ayadan waa lagu sheegay wain kuntum mardaa oo calaa safarin ow jaa axadu minkum min alqaa'id ow laamastum nisaa falam tajid maan fatayamamu safarka halis wuxuu u yahay biyo weyto ow maradin jiro oo jiradii ama xibintii aan loo isticmaali karin qofkii hadduu xadath akbar qabo ma qubaysan karo ama xibin ouna ka weytiisa karin oo ka dhaawacan yahay oo kale marka biyihii oo dhan ma isticmaali karo nacam midda labaadna wa dukhuulu waqti salaati salaada waqtigeeda waa inuu soo galo oo ka hor salaadii looma sii gebaysan karo laakiin nabigu waxau dhaha calayhi salaatu wasalaam asaciidu ayib duhuuru lmuslim carada wanaagsan oo qofka muslimka daahirkiisa wain lam yajid ilmaa cashara siniin toban sano xataa yuusu biyo heli fa idaa wajada almaa biyo haddii uu helo intii hore cibaadadiis waa u ansaxday falyamusahu basharatahu jirkiisa ha taabsiiyo haddii xadath weyn uu qabana ha qubaysto haddii xadath yar uu qabana ha weysaysto fadaalika khayru lahu taasaa u khayr badan marka tayamamkiina bedel biyihii u ka yahay bedelna yaahudu xukma albedel midda kale haddii aan tayamamka weysada lagu dhowro karin haddana la yidhaahdo waxaa shardi iyo caro boor leh qofkii shan salaad markuu booreysa indhahaba ka dhacaya si reebaadiin ay samayn jireen wadaadada ku adkeeyaan oo mool boor loo siiga inta saas gacanta u kaco saa u waxeey oo saa u gubaysa indhahaba ka dhacaya kii qabay maanta ma arkaysaa sanboorna iskaba dhah soo maaha marka aawa yusrigii diinta maafi marka xadiidkaas marka culimo badan waxay u daliishadaan in maaragtay aan weyse lagu dhowro karo oo weysada maqaamkeeda uu gudayo ibnulmundirna kitaabkiisa awsat iyo maanta ma arkaysaa ishraaf intaba saasuu ku rajaxay isagoo xadiidkan soo qaadana marka inuu waqtiga salaada ogolo shardi maaha wa dalabulmaa-i biyo in la dalbo biyaha dalabkiisana aada inla isugu dhamaan haddaa ogtahay meesha biyo inaan oolin waa ogto meesha oonley ooto xaaladda aa ka warqabtid falam tajiduu maa-ana kaaga filan haddaad ogtahay meel qaaxila aad soo degto meel hadda biyaba ka muuqdaan cidina isa jooga marka oktuubta furuucda qaar waxay leeyihin waa inaad buurta ka degato xagga waa inaad feesho xagga waa inaad haddaad ogtahay meeshan meel oo isaga dhanba dhaan dabagaalo oo ka wiileeyahay omas haddii ay tahay wax degana aysan jirin isdhibkaas ma lahan adiga waxaa la rabaa un dalab oo man muctaada wixii un qofku inuu biyo weydii karo wixii un maarata muctaada laakiin wax dhibaato weyn midna ma lahan iyo wa tacadiru isticmaalihi haddii la dalbana inay maaragtay iyo inay isticmaalku cudurtoobaan macnaa istictaacalu sac biyihii waa haysataa laakiin ama waa jiranto ma isticmaali karta ama waxaa u baahan tahay xaajaa ku haysa naf muxtaramaha u dhimanaysa oo kale waciwaazu inuu waayo bacda alabi markii la dalbo kabacdi in la waayo markaas gabaysanaysa waturaabu ayaa shardiya addaahiru daahiro alladii lahu gubaarun oo maaratay boor leh taasna culummadu waa isku haystaan soo ma taasna culummadu waa isku haystaanoo boor shardi maano saciid haddii la yidhaahdo waa wixii dhulka korkiisa dhagaxda waaweyn bacaadka kullu calaa wejhi lardi ah dadna xoogaa mubaalaqada maxay lein derbiyaalkan iyo waxyaalkan oo iska kimikalkaaha la masaxay taas xoogaa waa laga roon laakiin wixii dhulka korkiisa dhulka la yaqaano dhagax ahaaya caro bacaad ahaaya dhulka korkiisa in lagu masaxo na derbiga hadda da nabigu derbiga ku masax laakiin derbiyaalkaas dhoobaa lagu sameyn jira waa caradii caadiga ahayd markaas calaa kulli xaal qowlka muctil waxawey wixii dhulka korkiisa ah oo caro ama dhagaxa ama ciid bacaada ma garatay sababto saciid saasaa loogu fasira maa calaa wajhi lardi laakiin da tara birahaasaan saga masaxaa taasi waa xoogaa mubaalaqa ku jirta iyo barkimada iyo sariirahan saga masaxa dadka xoogaa in caro xoogaa loo soo qaado laba dhowr buroo ciida iyo saga masaxda mustacmalna ma jirto meesha hadda gacanta la mariya haddana waa mustacmal oo waxaas ciidan waxba kama jiraan soo maray fa in khaaladahu haddou dheeho jisu nuurad ow ramlun lam yejus ma banaano ramliga waxba ma dhibarahay nuuraduna haddaysan iyadu ka badnayn oo caradii ay joogto iyadana waxba ma dhibayso wa faraa-iduhu faraa-ishiisuna arbacatu ashaan anniyatu niyo waay maadaama ay cibaado tahay waa sax lixadiid inama alacmaalu binniyaati waay wamasxul wejhi wejiga oo la masaxo wey iyo wamasxul yadayni labadii gacmood in la masaxo macal mirfaqeyn laga gaaro masaladaasna culimmada dhexdeed macrako weynaa ka taagan macrakaduna waxay uga taagan tahay ilaan culummada calaa hawaa kama hadlaayaan xadiidka meesha alla la isku qabsanayo hadhowna waxaa kala bixin leh xadiidtaasay u kala xoog badan yihiin imaam shaafici iyo maalikiyaduna la qabaan male imaam maalik waxay leeyihin tayamumku laba gooraa gacmaha soo qaadanaya dhag wejigaa masaxe tan kalena saanaa dhehe saanaa dhehe saanaa dhehe saanaa dheheysa waxayna soo deliishadeen xadiid ibnu cumar atayamum darbataani darbatun lilwajhi wa darbatun lilyadayn ila lmirfaqeyn laakiin waa xadiis aada u daciifa jiddan oon la xujaysan karo mujmacan calaa dacfihi waay wax xataa kor usoo qaada xadiidkaas male xadiid kaloo ugu saxiixsan baabkan waa xadiidu camaar ibnu yaasir oo muslim iyo bukhaari iyo saxeenkaba ay wariyeen marka qisaa dhacday asagiyo cumaraa meel loo diray radia allahu canhu markaasay isku junubeen cumar maba tukan ba xoodhaad aniga waxaan ku heysaysta maha camaar waa dadaalo wuxuu yidhi maadaama aada junubtay tayamumkana xukunkiisa waa uu yaqaan in tayamum uu jiro laakiin qaabkii loo gebaysa lahaa ma uu aqoonin fatamaraqtu kamaa tamaraqu daabba u dhahay geela sida u galgasho ama xoolaa u galgasho u dhahay sababto waxuu is yidhi maadaama biyihii ay ahayd in jirka lagu tacmiimiyo idan turaabtiina waa in jirka lagu tacmiimiyo waa qiyaas markii dambe nabigaa loo yimi calayh salatu slam baaba umi sal allahu calayh wasalam arrintiyaa loo sheegay markaasuu ri inamaa yakfiika an tafcala haakada nabigu calayh salaa slam daraba bikafey cala alardi saan ukugu garaacay weliba faraha saa u kala taagtaaga boor bada in lasoo qaado lama rabo weliba waxaa rabaa meesha sawlaha oon boorka badnayn oo samaaxada taysiirka boorka indhow ka haridana xasaasiyo kacina ama saan u qaaday wuu afuf weliba taasna waxuu kutusinaya boorka bad inaan loo baahnayn markii uu soo qaaday masaxa wejha wa kafeyhi wejigiisa ku masaxay iyo labada kafana saan uu ku masaxay marka nabigu calayh isalaatu wasalaam xadiidkaas marka ugu xoog badano imaam axmed iyo keyrkii ku tageen xataa qowl qadiim lishaafici oo qowlkan jiraa jira xadiidkan uu ku tegay oo abu thawraa kasoo guuriyey ibnu xajar iyo nawowi intaba waa ay wada taageereen waxuu damcay maawardi inuu qowlkaas shaafici ou inkiro ibnu xajar waa difaacay wuxuu yihi abu thawr hiqa waayuu dhahay waana talaamiiddii qudamadii oo imaam shaafici marka qowlkiisa qadiimka waa saas qowlkaas marka qadiimka marka axaadiidta oo xadiidka camaar binu yaasir waafaqsan kaasaa marka lagu camal falay oo xoog leh nacam iyo watartiibu tartiibti tartiibta iyadan hadde khilaaf kama jiro wa sunanuhu sunayoolkiisu alaatu ashyaaa wey atasmiyatu bismi illaahi la yihaaha wa taqdiimu lyumna midigta la hormariyo cala lyusra iyo walmuwaalaatu in la xarxariiriyo waladii kii yubdilu burinayo atayamuma halaathatu ashyaa waa saddex shay maa abdala alwuduu'a waysada wixii buriya waa sax wa ru'yatu lmaa'i biyo oo la arko fii gayri waqti salaati salaada waqti uusa qofku markaa ku jira isagoon salaada ku jira hadduu biyo arko way ka buri laakiin waa goormo hadduu marka hore biyo weysto u booreysta waayo laakiin hadduu marka horeba jiro u booreystay ma biyaa oo arkaa ka burinay may sababta biyaha u isticmaali waayo iyo waridatu ridadii ilaa ridada camalkay burinaysaa bal ibnu taymiya wuxuu leeyahay iska dhaaf wudua inay burise weyse inay tayamamka burise xataa weysadii burina u leeyahay inaha tubdil wudu sababtoo camalkii burina nacam haye halkaan masale iyaduna muhiim ahaa timid oo aada iyo aada in la fahmo loo baahan yahay nacam kitaabka bushaac wuxuu ku fiican yahay waxaa weeye haddaad akhristo ma iloobaysid kutubo kalea jira haddaa horaa ka ilooba hadda kitaabkan oo maarata durulbahiya shawkani waa kitaab runtii aada u fiican laakiin hadda haddaa akhristoo dhamaysid isla marka waxaa arkacdaa ilooba laakiin kitaabkan haddaa akhrisid intiisa raajixa intiisa marjuuxa inta kaleba maskaxaada wuu ku qorma maba iloobaysid weligi waagii aan yaraa maqlidii aan maqli jiray oad ku xasuusanaysa mara kitaabka cajiib oo leeyahy nacam wa saaxibu ljabaa-iri qofka maanta ma arkaysaa kabka u saaxiiba ama qofka dhaawaca oo ay saaran yihiin maaragtay faasadaha iyo yamsaxu calayha wou masaxayaa waytayamamu wou gugabaysanayaa wa yusallii wouna tukanayaa walaa icaadata calayhi soo celina lagama rabo in kaana wadacahaa calaa duhrin hadduu daahirnimo iyadoo daahira la dejiyey yacni mathalan qofkii dhaawacaa ku yahay uusan la qubaysan karin hadday qubays ku waajibsa ama uusan xibintii uu ka weysan karin meeshii biyaha ma dhaqi karo wuxuu leeyahy inta fayow ayuu dhaqayaa meeshaan jiranna waa masaxayaa waana gogobaysanaa saddexaas isku dara waa camaliyo oo shaaqa mucaqad ow ah adiga xadiidka ku soo aroora laakiin runtii xadiidkaas xadiis daciifa waa aada iyo aada maarata xadiidkaas oo daciif u yahay oo waa arki doonaa in sha allahu tacaala nacam xadiidkan waa kana can jaabir radi allahu canhu qaal fi rajul aladii shuja ninkii la daqray oo faktasala qubaysta fa maata dhintay intuu daqarmay oo isku junuubay ayaa waxay dhaha ruqsa may heli kartaan maya qubayso markaasuu qubaysta oo dhintay markaasuu nabigu wuxuu dhaha alayh salaa slam qaatalahum ullah qataluuhu qaatalahum ullah waa ay dileen ma garat inamaa shifaau lcayi assu-aal qofka aan waxba garanayna su-aal ma garat xadiidku intaas intaasaa xoogaa xasana intaan dambe waa daciif inamaa kaana yakfiihi waxaa ku filan an yatamama inuu gagabaysto wayacsiba calaa jurxihi ou jaraaxadiisana maro uu ku xiro khirqatan maro uma yamsax calayha oo masaxo wayaqsil ou dhaqo saa'ira jasadi rawaahu abu daawud bisanadin daciif wafiihi ikhtilaafun calaa raawih xadiidkaas marka waa daciif waay marka culimmadu waa isku khilaafeen qofkan haddii uu meeshan jab uu ka saaran yahay oo xibnihii weyse qaadashada oo biyihii aan la mari karin ama meelahan dhabarkaana barka saaran yaho janaabadii maaragtay biyihii meesha ma marsii karo hadhow fasas iyo hafrow iyo infectionaa laga baqaya maxaa la sameynaya culmo sidaana ku tageen imaam shaafici ku tageen qaarna waxay leeyihiin waxaa ku filan inta fayow inuu dhaqo inta kalena oo maaragtay ou masaxo adiga uun aathaar fara badan oo daciifa haatee kusoo arorto meesha wax kabku ku xiran yahana waa masaxa inta kalena waa dhaqa ibnu xasmi rag lamidna waxay leeyihiin meeshan maadaama faradkii ilaahay ku farad yeelay oo dhaqitaanka aan la awoodin xugum kaloo saxaho kusoo aroorana aan la arkin inta dhaqmaysaa laga dhaqaa inta kalena waa laga tega waxaan haddaan daliil kusoo aroori maxaawal isugu waala soo maaha marka hadal xoog badan wey adiga calaa kulli xal haddaa wax samaynaysa inta fiyowna dhaq inta kalena masax laakiin hadda maalan saddexdii in la isku daro oo weli waxaa leeyahy gacantan hadday kab kaa saaranta waa inaad wejiga iyo soo dhaqdo gacantan markaa maras weysada waa joojinin jirkaagaa dhaqay waa gebaysane marka hal saacaa weysada kugu qaadan stacaba marka ama adigu iska masax sida culimmadu u badan yihiin ama haddaa sida ibnu xasan ba iska yeeshid oo tirahdid intii maaragtay weys dhaqmaysana waa dhaqa intii kalena ilaahay maaragtay maa sakata canhu fahuwa cafun ilaahay waxuu ka aamusay waa cafwi aad tirahdidna dhib malan adig waxaan ilaahay kugu dhiban adig inaa ama rasuulku inaad isku dhibto maaha marka saddexaas madhabooda ku jira adiga wasadka waa inaa iska masaxday waxba kaa dhima haddaad iska masaxday nacam haye wasaaxibu ljabaa-ir yamsaxu calayha wayatayamam wayusallii wou tukanaya walaa icaadata caleyhi soo celino korkiisa ma ahani waa goorma in kaana wadacaha calaa duhrin haddou maaragta daahirnimo ku dejiyo tan iyada lafteedu shardi maaha wax shardiga maaha shardi ha iska dabi kaas kaas ku jira hay tanna daliil ma laha sababta waa maxay ha iska dabi hay sababtu waa maxay qofku qofaa wax ku dhacayn isbitaala loola carara waa la daaweynaa goormaa la weydiina ma dahaaro qata mamsadaar inuu suuxsan yaaba dhici karto qofkii marka iyadana waa xaraj waay wax daliilana kuma soo aroori marka sawaa-un wadacaha calaa dahaara ow gayri dahaara markuu weysaysana unbuu masaxaya ama haddii kale intii fiyowna waa masaxaya inti intii waa dhaqaya intii kalena waa iska dhaafaya dhib ma laha in la isku dhiba maaha wayatamamu oo u gegebaysanayaa likulli fariidatin farad kasta farad kastan u gebaysan macnaa salaad salaad kuma dhowro karo taasna waxaan dhahnay culimmada badankoodu way khilaafeenoo xadiidkiibaa u daliilaho ma garat asacuudu dayib duhuuru lmuslim walow lam yajid ilmaa cashara siniin caradu waxaa weye qofka muslimka weyse qaadkiisii waaye walow maanta ma arkaysaa toban sano hadduusan helin waahay wayatayamamu likulli fariidatin fariido kastaba maaragtay u gebaysanaya marka waa laga raajixsay aan dhahna wayusallii wou tukanayaa bitayamumin waaxidin hal oo gegebaysi maa shaa-a min anawaafili wuxuu rabo oo sunaa u tukan kara laakiin faradkii waa inuu midkaas u gebaysay imaamu shaafici si wuxuu daliishanaa waa daliil maaragtay cajiib lowha wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu yihi ayuha aladiina aamanu idaa qumtum ila asalaa salaada markaad usoo aada usoo istaagtaan soo maa faqsiluu wujuuhakum tayamum haddii la gaarana markaas waxaa weeye maaragtay wain kuntum mardaa wacala fatayamamuu saciida marka mar kastoo salaad ay timaado waa in maaragta yacni tayamumkii loo soo qasto laakiin aayadda ma ka muuqato inaan maaragtay weysadana in la dhowro karo tayamumka aan la dhowro karin kama muuqato ma garata idaa qum faqsiluu wujuuhakum aa la dhahay sunnaduna waxay ku fasirtay axaadiidta nabiga caleyhi isalaatu wasalaam in weysada laysku dhowro karo tayamumkana sidoo kale waa laysku dhowro karaa laa farqa baynahuma nacam halkaas ku joojina waa umalayna hayo sal allahu calaa maxamedin ali slam saa ku daraan kale ya waa dheri hayib ku darna saa daasheen asbuuc kaloo dahaarada dhammaana isagay xaydkaan isku darayna khalaas haabis asbuuc kalaan dahaarada ka baxayno sal allahu calaa maxamedin ali slam